الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة baabu maa jaa-a wixii yimid buu u baab yahay idaa xuddat ilxuduud qusima almilku milkigii baa la qeybiyey wawaqacat ilxuduud waa la qeybsaday markaa wawaqacat isihaamu falaa shufcata shufcadu waa shirkada iyo khuldada waxaa la yidhaahdo ayay shufcadu ahaatay laa shufcatu daar dariska maaha shufcadu qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa cabdu bnu xumaydin baa noo sheekeeyaa noo waramay akhbaranaa cabdurasaaq akhbaranaa macmar can izuhriyi can abi salma ibn cabdiraxmaan can jaabir bn cabdillaah qaala wuxuu yihi jaabir bn cabdillaah qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa waqacat ilxuduudu xuduudu hadday dhacdo wixii shirkada lagu ahaa laysla lahaa haddii la qeybsado oo wasurifati duruqu wadooyinka la kala qaado oo nin walba wadadiisa uu la baxo surifati duruq bian tacadadad waxasala likulli nasiibin dariiqun maksuus qof la arka waddo khaas uhu yeeshay falaa shufcata shufca ma jirta markaa istadila bihada lxadiidi istadala bihada alxadiidi liman qaala ina shufcata laa tahbutu ila bilkhidati la biljawaar shufcadu waa waxa shirkada lagu yahay iyo shufcadu ku sugnaatay ilaa biljawaari deriska maaha waay qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiidun xasanu صaxiix waqad rawaahu bacduhum mursala can abi salma can nabiyi salى اllahu alayhi wasalam wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi nabiyi salى اllahu alayhi wasalam minhum cumar bn khadaab wcusmaan bn cafaan wa bihi yaqulu bacdu fuqahaaءi taabiciin mثl cmr bn cabdicasiiz wغayri wa huwa qowl ahli اlmadiina minhm yaxya bnu saciid alansaariy warabiica ibn abi cabdiraxmaan wamalik bnu anas wabihi yaqulu shaaficiyu waaxmed waisxaaq laa yarowna shufcata ila lilkhaliid shufcada waa shirkada un markay wax laysku leeyahay wey walaa yarowna liljaari shufca darisku shufca ma leh waxtajuu bilxadiidi اlmarfuuc can nabiyi sala allahu alayh waslm xadiidka nabiga loo kor yeelay marxaban walaa yarowna liljaari shufca ida lam yakun khaliidan wa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam wagayrihim ashufcatu liljaar darisku shufcuu leeyahay waxtajuu waxay daliishadeen bilxadiidi اlmarfuuc can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaal jaaru daari axaqu bidaar daarta dariskeedaa axaqu bidaari daarta ku xaqnimo badan wa qaala wuxuu kaloo nabigu yihi aljaaru axaqu bisaqabi aljaaru darisku ayaa axaqu xaqnimo badan bisaqabihi wey biqurbihi wey wa mulaasaqatihi wa huwa qowlu thawriyi wabnu mubaarak wa ahlu lkuufa baabu maa jaa-a fi ana shariika shafiic ninka shariiga ah ee aada shirkada tihiin shafiicun wey shufcuu leeyahay wey qaala imaamu tirmidi wuxu uhi xadaanaa yuusuf bnu ciisa xadaanaa alfadl ibnu muusa can abi xamzata asukariy can cabdilcaziiz ibni rufaycin can ibni abi mulayka can ibni cabaas qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ashariiku shafiicun wa shufcatu fi kulli shay ashariiku qofka shirkada ah ee shariiga kula aha shafiicun wey washufcatu shufcaduna fii kulli shay bay gelaysaa qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiidu laa nacrifu midla hada ila min xadiidi abi xamza asukariy waqad rawaa kayru waaxidin hada alxadiida can cabdilcaziiz ibn rufeyc can ibni abi mulayka can nabiyi sala allahu alayh wasalam mursala wahada asaxu qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa hanaadun xadaanaa abu bakr ibnu cayaash can cabdilcaziiz bn rufeyc can ibni abi mulayka can nabiyi sala allahu calayhi wasalam naxwahu bimacna walaysa fiihi can ibni cabaas kuma jirin wahakada روى غير واحد عن عبد العزيز بن الرفاع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة أبي حمزة السكري حديث كيسا كان كصحيح سنوي وأبو حمزة ثقة ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة حدثنا هناد بن نوشك ابن إمام مسلم حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أهل العلم وقال أكثر أهل العلم وحيرادين إنما تكون شفعة في الدور والأرضين shufcadu waxay gashaa fi duuri daaraha guryaha iyo walardiina dhulka walam yarow ashufcata ma aysan arag shufco ma aysan ictiqaadin shufcadu inay gelayso fi kulli shay waqaala bacdu ahli lcilmi ashufcatu fi kulli shay walawalu asaxu qowlka horaa xoog badan shufcadu waxa maguurtada ay gashaa guryaha iyo dhulka iyo waxaa shirkada lagu yahay wey baabu maa jaa-a fi luqada wa daalati libili walghanam baabu maa jaa-a wixii yimid buu u baab yahay fi luqada baadidii wey alluqada ashayu ashay yultaqad shayga lasoo gurbiyey ama lasoo qaaday baa luqada la yidhaah wa huwa bidami laami wa fatxi lqaaf cala lmashhuur luqada cinda ahli luqati walmuxadisiin waqaala ciyaad laa yajuusu gayruh waqaala zamaqshiriyu fi lfaa'iq alluqada بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال لقطة بيلين لكن لقطة أصل كذا هو اللقطة وقال وقد جزم الخليل بأنها بسكون قال وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللقة والحديث الفتح لقطة ليلة كذا في الفتح قال إمام الترمذي حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال وحر خرجت وان بحي سويد بن غفلة أرني خرجت وان بحي مع زيد ابن سوحان زيد بن سوحان معيسى أيام بحي يا سلمان بن ربيعة fawajadtu waxaan helay sawdan jeedal baan helay sawdan jeedal sawdka yani waa jeedalka yani fardaha iyo waxaa lagu yani lagu garaaca la isticmaala maqaarkii waxaasa laga sameeya jeedalka fawajadtu waan helay sawdan baan helay jeedal qaala bnu numayrin wuxuu yihi fii xadiidihi faltaqatu sawdan jeedal baan soo qaaday faakadtuhu jeedalkii baan soo qaatay qaalaha waxay yidhaahdeen zayd ibnu sulxaan iyo salmaan ibnu rabiica wey dachu iska daa baadi weeye ha qaadanin iska dhaafay yidhahdeen faqultu waxaan idhi buri laa adachu ka tegi maayo ta'kulu sibaac dugaag buu iska cunay aba halka yani maqaar baa laga sameeyey soomaa jeedalka marka waa wax dayacay oo dhumay kolley dugaag baa iska cunayo marka dayn maayo waan qaadayaa buuri لآخذه فلا أستمتعن به لآخذنه وأن قاضي فلا أستمتعن به وأن استعمال يا أبو وحصو الشيخ تهدي لواي بعضي الدواساس وأن قاضي علامات كذا يا وحي هذا أقون سنة سا تراد هذا إيو وحي كجرت إيو علامات كذا بعد أقون سنة وهذه ياهدين مركز عرفها سنة بنا ياهدين سنة بعد ياهدين سنة ama haybaaranaysa marka haddii aada wax sheegto weydo waad iska isticmaalaysaa la-aakhudannahu fala astamticanna bih jaadalku waxaa laga yaabaa wax iska yarba inuu yahay oo qofkii uu wax weynba unu siiyey wuu ka sabrayaa qofku faqadimtu waxaan u imid calaa ubay bnu kacab ubay bnu kacab baan u imid فسألته عن ذلك arintaas aan weydiiyey يعني يعني jadal baan helay baadida marka inaan qaado haddaan saaxiibkiisa helo waa yahdinaya haddaan helana waa siinaya haddii la waayana inaan iska isticmaalo anigu sidaasaan yani anigu nabiga ka maqlaye arintaas bal ka waran nimankaana waxay leeyihiin iska dhig waxadatuhu waxaan u sheegay alxadiida xadiidkaan u sheegay faqaala wuxuu yihi axsanta wanaag baa samaysa wajadtu waan helay buu ihi ubay binu kacab calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nabiga waxaan helay suratan fiihaa mi-atu diinaar suratan kiishad fiihaa fiigeeda mi-atu diinaar boqol diinaar ay ku jirto qaala wuxuu yidhi ubay binu kacab fa ataytuhu bihaa nabigaan ula imid yacni kiishadaasaan soo helay lacagtaa baana ku jirto fa qaala lii nabigu wuxuu yidhi carifhaa xawlan hal sana yahde facaraftuhaa xawlan sanad baan yahdiyey yaan yahdinayo on hayey oo yacni dee kolba meelahaad ka sheegaysaa wax mar kasta ama aha sanad idil baad haynaysaa oo kol meel ka sheeg famaa ajidu man yacrifuhaa qof yeesho ma helin uma ataytuhu bihaa nabiga waan ula imid faqaala wuxuu yihi carifhaa xawlan aakhar sanad kale yaahdi haddana facaraftuhaa uma ataytuhu biha faqaala wuxuu nabigu carifhaa xawlan aakhar waa saddex sano wey wa qaala wuxuu yidhi markaas ixsi ciddatahaa wa wicaa'ahaa wa wikaa'ahaa fain jaa'a daalibuhaa faakbaraka biciddatihaa wa wicaa'ihaa wa wikaa'ihaa fadfacha ilayh wailaa fastamtac bihaa marka wuxuu yidhi ixsi koob yacni xifdi oo si fiican u baro ciddatahaa tiradeeda lacagta tiradeeda wa wicaaha weelka ay ku jirto yani shayga ay ku jirto nooca uu yahay wa wikaaha waxa afka oga xiran wikaa yani surada shayga waxa afka oga xiran baa la yidhaha haddii uu yani jinyeer leeyahay iyo hadduu xarig ku xiran yahay iyo hadduu garus leeyahay iyo wa wikaaha waxa afka oga xiran xirxirkeeda fain jaa-a daalibuhaa qofkii dalbaya hadduu yimaado oo fa akhbaraka uu kuu sheego biciddatihaa tiradeedii wa wicaa'ihaa weelkay ku jirtay wa wikaa'ihaa sideedii hadduu u sheego baadida kaa maqan maxay ku jirtay meeqay ahayd weel sidee ahay ku jirtay maxaa weelkaas yacni afka uga xirnaa wixii oo dhan buu wada sheegay fadfacaha ilayhi u dhib wa ilaa wax kuu imaada haddaad weydo fastamtic biha iska isticmaal marka baadidu waa saas shayga waad yaahdinaysaa waad haynaysaa baadi markaad soo qaado waad yaahdini baadi lacagiyay ka maqan tahay baad leedahay lacagiyay ka maqan tahay hadaad lacag hayso xoolo haddii xoolo iyay ka maqan yihiin baad leedahay marka qofku wixii waa inuu tilmaamo siduu ahaa waa inuu u tilmaamo haddii qof yeesho la helo dalbaya la helo waad siini wax yeesha haddii la waayo waad milkinaysaa bishardi yacni bishardi lamaan waad iska isticmaalaysaa waad milkinaysaa marka hore waadna ku intifaacaysaa oo sida xoolahaagii oo kale aad ku daraysaa bishardi lamaan laakiin bishardi lamaan oo maxay tahay qof soo yeesha haddii la helo maalin oon waqti ay noqotaba inaad u gudi doonto saasaa ku milkinaysa laakiin waa waxaa yeele waa xaqunaas une haddii hadda wax yeesho la waayo intaasoo sano kadib baa laga yaabaa in qof qofkii lahaa aada hesho oo yihi waagaay waaga baadidaas halkaa iga runtay halkaa iga maqan le sidii u tilmaamay marka bishardi lamaan baad ku yaad ku milkinaysaa adhowna waad gudi waay haddii wax soo sheegta la helo haddii wax soo sheegta la waayo wax lagu haysta male akhir sida sharciga intii mar uu ku yidhi waad martay khalaas wax sheegtaa la waayo soo maha bas قال وحو يري امام تلميذ هذا حديث حسن صحيح قال امام تلميذ حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن الرجل نبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحويدي عن اللقطة باديدا أيو النبي سؤال وحب باديدا هو اللي هلا يا رسولك إلهي وحوكم كود النغنية فقال النبي وحوري عرفها سنة سنة يهدي دي ثم عرف أقونسو وكاءها ووعاءها وعفاسها آه. markaad yacni sanad yahdiso waxa tiradiisa weelka ay ku jirto waxa afka kaga xiran waa markaa waa lacag hadday tahay waxa tilmaanta uu leeyahay wa oolaa waxa kale uu kaga duwan yahay si fiican u xifdi uma stanfiq biha iska isticmaal intaa wax soo sheegta hadii la waayo sanad markaa yahdiso iska isticmaal fa in jaa-a rabbuhaa qofkii lahaa hadduu yimaado fa addihaa ileyh waa inaad u gudada waa u gudaysaa markaa فقال له وحول يا رسول الله فضالة الغنم ariga baadidiisa ka waran faqaala wuxuu yihi nabigu sala allahu alay slam khudhaa baadi ari haddaad aragto ha ka tegina qaad fa inamaa hiya arigu qanamku laka aduu kuu sugnaaday adaa qaadayo ow liakhiika qofkii lahaabaa helayo liakhiika walaalkaa waa qofkii ay ka maqnayd ow lidi'bi a ama dhurwaa baa cunayo arigu yacni waa uu ka mid yahay yani xoolaha aan yacni dugaaga iska celin karin oo wax walbaba u nugul marka baadidiisa laga tegi maayo waa la qaadaya faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah fadaalat libil geela baadidiisina qaala wuxuu yihi faqadiba nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu waa carooday xata xmarad wajnataa ilaa ay dhafarihiisu guduuteen aw ixmara wejhu wejigiisi baa guduud faqaala wuxuu yihi nabigu maa laka walaha geela maxaa ka rabtaa maa laka walaha adiga geel maxaa idinka gale macahaa maceeda waxaa ahaaday xidaaha kabaheedii bay qabtaa xidaauhaa baa maceeda ahaaday wa siqaauhaa siraarkeedina way wadataa waa caloosheeda weyn wey haday dhaansato saddex bilood iyo iska banaankaa iska daaqayso biyo u baahneen wa siqaauhaa siraarkeedina way wadataa xataa talqaa rabbaha ilaa uu qofkii lahaa helo marka maxaa ka rabtaa geel baadiis geelugu halkaasuu iska socdaa duurkaasuu iska joogay dhulkaasuu ka marayaa inta badan dugaagga kiisa yaryarna ma cuni karo biyaha wuu ka kaaftoomayaa qofkii lahaa baa helaye maxaa u qaadaysaa w baadida geela marka baadida lagu degdega maaha geela da- marka haddaan looga yaabayni dad dad inay qaadaanoo dhulka baadida waxaa loo kala qaadaa yacni yani xoolaha oo kale meesha hadday tahay meel shiimahoo lagu badan yahay dadku ku badan yahay in la qaadaa fiican lianna qof aan fi qof aan hadhow iska tuugaha iska qaadan doono mana sheegayo laakiin hadday meel cidlaa iska joogto farta ka qaad qofkii lahaabaa u imaan doona iska dhulkeeda ha isaga noolaata qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi wafi lbaabi can ubay bnu kacb cabdillaahi bn camr wljaruud ibn lmucalla waciyaad bn ximaar wajariir bn cabdillah xadiidu zayd bn khalid xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin waxadiidu yaziid mowla lmunbacith can zayd bn khaalidin xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin qaala abu ciisa xadiidu zayd bn khalid xadiidu xasanu qariib min hada lwajh qaala axmed asaxu shayin fi hada lbaabi hada lxadiid وqad ruwiya canhu min غayri wجهin wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيه waslm wغayrih warakasuu waxay ruqseeyeen fi luqada baadidii idaa carafahaa sana qofku hadduu sano yahdiyo falam yajid uusa helin man yacrifuhaa qof yani garto yani qofkii lahaa an yantafica biha inuu isaga intifaaco wa huwa qowl shaaficiyi وaxmed وaisxaaq wey وqاaل bعض أhل الcلم waxay yidhahdeen min أصxaabi النabiyi slى الlaه عlيه slm وغayrihim yucarifuhaa sana sanad buu yaahdinayaa fain jaaءa saaxibuhaa qofkii lahaa hadduu helo fadaaka wuu siinaya wailaa taصadq biha isagu cuni maaye wuu sadaqaysanaya wahuwa qowl sufyaan thawriyi وcabdالlahi بn mubaarak wey wahuwa qowl ahli الkuufa wey lam yarow lisaaxibi luqada baadida qofka u saaxiibka an yantafica biha ma isticmaali kara yidhahdee idaa kaana qaniyan qofku qani hadduu yahay ma isticmaali kara baadida waa laga xoog badan yahay laakiin wa qaala shaaficiyu wuxuu yidhi yantaficu biha wa in kaana qaniyan hadduu yaahdiyo sanad oo wax yeesho u waayo hadduu doono qaniba ha noqdee wuu isticmaalaya wuu milkinayaa lianna hadhow bishardi lamaan inuu gudayo yuu ku isticmaalaya haddii wax la helo wax yeesho la helo lianna ubayi binu kacab asaaba wuu asiibay calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam suratan kiishad buu helay fiiha mi-atu diinaar boqol diinaar ay ku jirto fa amarahu nabiyu sala allahu calay waslm an yucarifahaa nabigu wuxuu ku amray inuu yaahdiyo uma yantafica biha haddaa intaad sanad yahdiso wax sheegta aada weydo iska isticmaal de wa kaana ubayu kahiira almaal ubayu nin xoolo badan buu ahaa min mayaasiiri asxaabi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam asxaabta nabiga raggooda tujarada xoolaha leh ayuu ka mid ahaa wey faamarahu nabiyu an yucarifahaa nabigu wuxuu ku amray inuu yaahdiyo falam yajid man yacrifuhaa waxay qofkii lahaa hadduu waayo faamarahu nabiyu wuxuu ku amray sal ly slam an yaakulahaa inuu cuno falow kaanat luqada baadidu hadday tahay lam taxila midaan xalaal ahayn ilaa liman taxilu lahu sadaqa dadka masaakiinta sadaqada la siiyo un sadaqadu qofkay xalaal u tahay un keliya hadday xalaal u tahay lam taxila licali bin abi aalib cali bin abi aalib ma uusa xalaal umay noqoteen lianna cali bin abi aalib asaaba diinaaran shil yani diinaar buu helay calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam facarafahu wuu yahdiyey facarafahu wuu yahdiyey falam yajid man yacrifu qof leh ma uusan helin faamarahu nabiyu sala allahu calay wasalam biaklih nabi wuxuu ku yidhi iska cun wa kaana laa yaxilu lahu sadaqa cali bin abi daalib sadaqada uma banaanayn dee ahlbeytka nabigu aha muusa qaadanayn waqad rakasa bacdu ahli lcilmi idaa kaanat luqada yasiira baadidu hadday tahay wax yar an yantafica biha walaa yucarifa wax yar hadday tahay waxba ma yahdinaya qof waxa durba laga sabrahayo oo qofku markuu waayeba war xageyaga dhaamku meelaha ka fiirfiiriyo hadduu arki waayo markiiba wuu ka jeesanaya taa waxba yahdin mayso toban dolar iyo labaatan dolar iyo shahaaga hore ugu sii cab leanna hadda hadday jeebkaada ka dhacdo ood fiirfiirisood weydo meelaha raadin mayso war baadi baa iga maqanay ma dhahaysa xadilkaa kule baadi kaama waama toban dolar baa iga maqan marka waa wax markiiba laysaga jeesanaya soo ma marka taa waxay leeyihin fuqahada xataa iyo hadin uma baahno iyo hadin uma baahno وqاaل bcضهm waxay yidhahdeen إida kaana haduu yahay duna dinaari yucarifuha qadra jumcati wahw qowl isxaaq بn ibrahim qal imam tri wxu xadثna mحamed بn bashاari xadثna abu bakr alxanafiy أخbarana ضxاaq بn cثman xadaثanii salim abunadr can bsr بn sacيid can zayd بn khalidi aljuhaniy ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm su-ila nabiga waxaa la su-aalay can luqada baadidii baa la weydiiyey nabiga faqala wxu nabgu carifha sana baadi haddaad hesho yaahadide hay yani ha ku degdegayna sanad hay sanadkaa markaa usbuuca u hore waad yahdini haddana marka dambe bishii mar baad sheegi yani way noqonaysaa waad haynaysaa faida cturifat fain icturifat haddii la aqoonsado oo qofkii laha aada hesho faaddiha si u gudo wa ilaa haddaad weydo facrif aqoonso wicaa'aha weelkeeda wa cisaaf wa cifaasahaa iyo wawikaaha iyo wacdadaha weelkay ku jirto iyo waxa afka oga xidhan iyo tiradeedu waxay tahay uma kulha iska cun fain jaaa saaxibuha hadduu yimaado faaddiha ugud haddii la waayana waxba laguma haysto baabu maa jaaa fi lwaqfi waqafkiibuu u baab yahay qaala imaamu tirmidi wuxu uri xadaanaa caliy bnu xujrin anba'anaa ismaaciil bnu ibraahim can ibni cawnin can naafic buu ka wariyay can ibni cumara qaal asaaba cumaru cumar baa wuxuu helay waa cumar bin khadaale ardan dhul buu helay bikhaybar khaybar buu dhul ka helay dhulkii yani yahuudda laga qabsaday yani khaybar wey iyo wuxuu ka helay dhul faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah asabtu maalan maal baan helay bikhaybar khaybar meesha la yidhaha maal baan ka helay lam usib aana helin maalan maal qadu weligay anfasa cindii ka wanaagsan minhu maalkaas maalkii ugu wanaagsanaa oo isoo maro yaan khaybar ka helay famaa ta'murinii maxaad amraysaa maalka ugu wanaagsan meesha ugu fadliga badan bay ku bixin jireen saxaabadu saas ahay ilaah agtiisay dhigan jireen qaala wuxuu yidhi nabigu in shi'ta haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeedaad xabaasi wa tasadaqta biha waad sadaqaysan asalkeedaad xabaasaysaa macnaha waxaa weeye waad waqfaysaa marka haddii shayga la waqfo asalkiisu ma dhaqaaqayo dee waa waqafo lama gadi karo lama bixin karo lama dhaxlaayo yani saasuu iska ahaanaya un xabasta aslahaa asalkeedaad xabaasaysaa oo waqaf baad ka dhigaysaa wa tasadaqta biha wixii dhulkaa ka soo baxana sadaqaad ka dhigaysaa on lagu intifaaco wey fatasadaqa biha cumaru cumar wuxuu ku sadaqaystay waa sadaq buu yidhi horta markaa waa waqaf buu yidhi wuu waqfay fatasadaqa biha cumaru cumar wuu sadaqaystay annahaa iyadu laa yubaacu asluhaa asalkeeda inaan la gedi karin walaa yuuhabu inaan la bixin karin walaa yuurasu inaan la dhexlayn tasadaqa biha wuxuu ku sadaqaystay markaa filfuqaraai fuqaradaa iskale buu yihi dhulkaas waxaa wax ka cunaya fuqarada walqurbaa qaraabada wey wlqurba waaati da lqurba baa ilaah yidhi qaraabada wax si qaraabada waxa aada bixinayso maalkaaga qaraabadaa ugu xaqnimo badan qaraabaday iyo waqaf iyo beertaas yaa cuni karo wafir war riqaabi qooraha yani ado addoommaha la xoreynayo fi riqaab fii cidqi riqaab iyo beertaa u waqfan tahay oo cidqu riqaab maxaa looga jeeda almukaatabuun way kuwa la kitaabeeyey addoommaha la kitaabeeyey oo la yidhi haddii aad intaa intaa keento xor baa tahay yaa lacagta looga bixinaya nujuumu kitaaba la yidhaha lacagta looga bixinaya fii adaa'i duyuunihim wey dayntaa looga gudaya wa fii sabiili illaah fii sabiili illah way waqaf ku tahay beer Ah, fi- ah. dadka yani alquzaad way kuwa duulaanka iyo alxujaaj yani alxaaji qofka xujayda waa fii sabiili illah iyo beerta yaa isticmaalaya oo cunaya way wa- sadaqa ku tahay wabni sabiil musaafirka wadayfi martida laa junaaxa dembi ma ahaanin calaa man waliyaha beerta qofka gacanta ku haya calaa man waliyaha ay qaama bixifdiha wa islaaxiha beertaas yacni wanaajinteeda iyo ilaalinteeda qofka u qumee gacanta ku hayo an yaakula minhaa inuu cuno bilmacruuf wixii macruufa inuu ka cuno isagu wuu cunayaa wax reerkiisa u baahan yihin wuu siinayaa ow yudcima sadiiqan qof saaxiibkiisa inuu siiyo oo uu cunsiiyo gayra mutamawilin fiihi isagoon kaydsanayn kayd looma ogolo beerta inuu qaybintu iska rarto uu meel dhigto ma la ogola taas kayd lama ogolo laakiin waa cunaysaa reerkii waa cunayaa qofkii saaxiibkaa kula socday waa siinaysaa leanna maalkii baad gacanta ku haysaayo adaa mas-uulka oo ilaalinaya taa way kuu bannaan tahay qaala wuxuu yidhi fadakartuhu qaala wuxuu yidhi cawn oo ruwaadi ka mid ahaa qaala cawn baa wuxuu ibnu cawn baa wuxuu yidhi fadakartuhu waxaan u sheegay limaxamed bin usayriin maxamed bin usayriin baa xadiidka u sheegay faqaala wuxuu yidhi gayra muta'athilin maalan mutawa- mutamawilintii iyo gayra muta'athilin yacni qof ka dhiganaya kayrkii xaaluu yahay maalan yacni kayd iyo asal waa inuu ka samaysanin wey waa inuu ka dhigani meel qaala ibnu cawn wuxuu yihi faxadaanii bihi rajulun aakhar nin kale ah haddana wuxuu ii sheegay buu yihi qara'ahaa inuu akhriyey fii qidcati adiimin axmara fii qidcati adiimin yacni maqaar ama idiin maqaarka markii la magdiya adiim la yidhahdo axmara oo guduudan gayra muta'athilin baa ku qornayd buu yihi maalan waa siduu markaa ibnu siriin sheegay maxamed ibnu siriin gayra muta'athilin maalan asagoon yacni asal ka samaysan mutaailku waa asal mutanawilkuna yacni waa kaydka waxaad ka kaydsato maal inaad meel ka dhigato mutaasilna inaad maal asala aad ka samaysato ood meel ka dhigato wey qaala ismaaciil wuxuu yidhi wa ana qara'tuha cinda cubaydillaahi bni cumar fakana fiihi gayra mutaailin maalan qaala abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiidun xasanu saxiix walcamalu cala hada cinda ahli lcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu alay slm wغayrihim laa naclamu bayna almutaqadimiina minhum fi dalik ikhtilaafan fi ijaazati waqfi اlardiina wagayri dalik yacni dadkii hore ee mutaqadimiinka ee salafka ahaa inay isku khilaafeen dhulka in la waqfo yacni wax ku- khilaafa dhexdooda kuma soo aroorin wey yani waa la waqfi karaa dhulka قال إمام الترمذي وحده حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان إنسان كهدو دينتو انقطع عنه عمله عمل كيسو وكجو أيه انقطع عنه حقيسو وحكجو أيه عمله أي أعماله أعماشيسو استاجيان ده qofku markuu noolaa uu camal falayay camal alla camalkuu sameeyaa loo qorayay hadduu dhinto inqadacad canhu camaluhu camalkiisii waa go-ay waa istaagay markaa ilaa min halaain saddex mooyaane saddex markay dhintaan kadib camalkoodii wuu u soconaya kama go-ay saddexdaas shay haddaad ka tagto ca- intii adduunyada ay jiraan oo yani saddexdaas shay intay baaqi yihiin adduunyada joogaan camal baa adiga kuu soconaya ajiraan kaa go-ayn sadaqatun jaariya sadaqa jaariya qofkii ka tago sadaqadaa jaariyada weligeed camalkeeda kaama go-ay marka waxaad ka tagato waxaa ugu fiican adduunyada aada uga tagto saddexdaa shay oo camalkoodu aan go-aynin leanna adoo dhintay ayuu camal kuu soconayaa wey. Ah, dadku markay dhintaanna waxay ugu baahi badan yihiin waa camal yani wax xasano ajir ay ku helayaan inay la siiyay rabaan leanna qiimaha xasanadu ay leedahay acmaasha wanaagsan qiimaha ay leedahay bay arkeen markay dhintaan dadku dhintaan Ah. sadaqatun jaariya sadaqa jaariya ah wa cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaacayu ka tegay Ah. cilmun ينتفع به وولد صالح يدعو له canug wanaagsan oo u ducaynayo ka tegay saddexdaa qofka adduunyada oga tago camalkiisu ma go-ayo wuu iska soconaya intay nool yihiin ayaga sadaqadaa intay jirto sadaqada jaariyada beer la xabaasay guryo la xabaasay masjid la dhisay yacni waa sadaqa jaariye ahoo inta la isticmaalayo ajirkeeda aduu kuu soconaya un cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaacayo cilmigii uu dadka baray qur-aankii uu dadka baray ay intay joogaan oo qofba qof sii barayo ajirkiisu waa soconaya wa waladun saalixun yadcuu lahu canug wanaagsan oo saalixo usoo duceeyay hadduu ka tagana lianna alwalada min kasbi lwaalid waladku waalidka kasabkiisuu ka mid yahay yacni ajirkiisu ma go-ayo waladka saalix baa lagu qeyday leanna midka saalixa wey midka ducada laga helay canug daalixa maxaa laga helay mid xun duca malekaas waladun saalixun yadcuu lahu xadiidka wuxuu ammaanayaa waladku daa'iman inuu ku dadaalo waalidka ducadiisa wey ducada waalidka inuu ku dadaalo qaal abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix baabu maa jaa fi lcajmaa xoolihii jurxuhaa jubaar xoolaha waxay jareexeeyaan ama ay dilaan jubaarun hadur wey waa hadur yani wax diyaa male qofka xoolaha lahaa looma haysto waa hadur wey qaala imam tirmidi wuxuu yihi xadathana axmed bnu mani xadathana sufyaan can zuhriy عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء حوله عجماء محله مقعب لأنها لا تتكلم حوله ما هدلان دي العجماء حوله جرحها وحي أي دباتيين جبار هدروي جرحه يعني دل بي جيستين وحبي دلين نف حولها وحدلي أما دباتو جيستين jubaarun waa hadrun wey laa shaya fiih walbi'ru ceelkii jubaarun ceelkuna waa hadur ceel baad qoday meel adiga milkigaagaad ka qoday ama meel dhul mubaax oo dadka u dhexeeyaad ceel ka qoday ceel in la qodo waa shay ma'muura xagga sharciga leanna waa lagu intifaacayaa faa'iido badan buu leehay qof baa ku dhacay marka ku dhintay marka qofka markuu meesha ku dhintay ceelkan yaa qoday ninkii qoday hal raadiyaa loo qabsada la dhihi maayo yani ceelku waa in la qodo waa shay mashruuca wey walbi'ru jubaar ceelku waa hadur walmacdinu jubaarun godqalinkuna waa jubaar wey macaadinta meelaha lagala baxo macaadinta dhulka lagala baxo dhul adigu aada leedahay haddaa kala baxda ama dhul mubaaxa aada macaadintaas ka qodo godkaas aada qoday qofkii wax ku noqdo waa hadur wey lagu qabsan maayo وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس ركاز محل إلى دفين الجاهلية قال هذا وحا يدوكتي آه. وفي الركاز دو كفارات بأورنج رعلون دو كفارات آه. قال وحا يدوكتي بعد مالكهش مركا خمس شن ميلاد إسلاك بالغد قيا هل ميلاد بحين يسا والزكاة يسوي afarta kale waa xalaal markas ka qaadana adaa qaadanay laanna adaa helay adaa meesha kala soo baxay marka haddii hadda lacag meesha laga soo bixiyo oo lacagihii yani ay ku qoran tahay qoraalihii hore ee dadkii hore dhulka joogi jiray adaa iska leh khumus baa shan meelood sleeg baa laga dhigi hal meelun baad bixini oo waa zako marka yani rikaaska iyo macaadinta iyo oma baahano xawl oma baahano markaasaa laga bixinayaa wixii la helay markaa laga bixinaya zakada marka shan meelood meel baa laga bixiyaa khumuska wafir yani rikaaska wafir rikaazi waxa ay gaaladu duugtay alkhumusu baa ka waajibaya khumus baa ka waajibaya قال إمام الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في الباب عن جابر وعمر بن عون آه وعمر بن عون ابن عوف المزني وعبادة ابن صامت قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا الأنصاري بن وشكي عن معن قال حري أخبرنا مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يقول هدر لا دية فيه حوله وحى الدلان وهدر لا دية فيه قال أبو عيسى ومعنى قوله العجماء جرحها جبار حوله وحى جرحيان أما دبكي أي جيستين وهدر فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفتلة من صاحبها وقاديد كأما دابة كفكت قفك لها فما أصابت وحي أصيبته في انفلاتها انت مركي كافكتي فلا غرم على صاحبها قفك لها هجد الأوران ماي والمعدن الجبار يقول إذا احتفر الرجل نين هدو قد معدنا مال يعني بوكقتي قد قلم بل معدنك لا معادن وحيالها يكو جيران فوقع فيها إنسان قف باكو دعي فلا غرم عليه قف كان قد لأوران ماي وهدو وكذلك البئر عيلكن واسدة إذا احتفرها الرجل نين هدو قضى للسبيل بو قضى يعني إن ضدك استعمالان فوقع فيها إنسان باكو دعي فلا غرم على صاحبها قفكي قدك عيلكاس قضى يعني وحبر لغو ماله وحبر لغو ماله وفي الركاز الخمس وفي الركاز قالوا waxa ay doogtay al khumus ba ka waajibi war rikaazu ma wujida wixii la helay weeyo fi dafni ahli al jahiliya ahli jahiliga hore waxay doogeen faman wajada rikaaza qofki helo qaalo waxay doogtay adaa minhu al khumusa khumus bu shan meelood bu meel bixinaya khumus yaani waa shan meelood meel ila suldaani ninka suldaani waaliga muslimiinta marka jira uu u gudanayaa وما بقي فهو له وحصوها أساس كله قال إمام الترمذي باب ما ذكر في إحياء أرض الموات باب ما ذكر وحي كسو أروري بأبابها في إحياء أرض الموات دول دول دنتي نولينتيس الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا يجري عليه ملك أحد دول كوا موات ardo aan beero lahayn oo wax laga abuuraynin walam tucmar aan la camirin guryo kuma dhisno waxba laguma meesha kama haysno waa dhul iska duura walaysa calayhi milku axad qofna ma laha ma sheeganayo marka ardaha waxaa le- waxaa la yidhaha mawaad meel dhimatay baa la yidhaha wa ixyaauhaa mubaasharatu cimaaratihaa in yacni la dhiso weye beero inaad ka samayso ceel inaad ka qodo waxay guryo inaad ka dhisato ardada markaa waad noolaysa wey qaal imaam mutn wuxuu yihi xadathana maxamed bin bashaarin akhbaranaa cabdulwahaab athaqafiy akhbaranaa ayuub can hishaam bin curwata can abiihi can saciid ibnu zayd can inabiyi sala allahu alay slam qaal man axyaa ardan ardo qofkii nooleeyo mayitatan mayta oo dhimatay wey mayitatan ardo dhimatay qofkii nooleeyo dhulku haddaan waxba ka camirnayn waa mawa- waa meel dhimatay wey فهي له أسرع إسكاله صارت تلك الأرض مملوكة له أرض وحال لغو ملكية إن لعمره إن البير كسميسه إن القرية كسميسته إن يعني يعني وحلقة سميه وتعميره فهي له وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق حدد ظالم ظالم أه حق حق ومسؤولان haddii laakiin meel qof leeyahay milkigiisa haddaad boobto anaa noolaystay taa lagaa yeeli maayo aha waa cirqi daalim awe meesha markaad noolaysanaysa maxaa shardi ah laysa calayhi milku axad qof waa inuu milki ku sheeganayn meesha qof muslima hadduu meesha milki ku sheeganayo asagu leeyahay isagaa iskale meesha meel mawaada maaha waa milki wey qof baa leh hadday doonay waxba ka dhisnayn hadduu qofku meesha uu leeyahay asagu وإنه قف ملكي أيسنوها إن ماشوه سواء كان فيها قرب من العمران أو مقالة هو دواته أم بعد أهكفقات سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور ماشا وإنه نقف ملكي سواء نساهين قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا حينئذ له qofku wuxuu leeyahay an yuxyiya alarda in dhulka inuu nooleeyo almawaata ee dhintay waa qof dhul aan nina lahayn waxna ku oolin wey bikayri idni limaam bikayri idni suldaan suldaanku inuu kuu idmo madaxweynuhu inuu kuu idmo waxba shardi ma ah waqad qaala bacduhum waxay yidhahdeen laysa lahu an yuxyiyaha ilaa biidni suldaan culimmada qaarna waxay leeyihiin markaad meel noolaynayso waa inuu madaxweynuhu ku idmo dhulkaas duurka hoo nina lahayn yaan rabaa inaad noolaysteen waad fasaxan tahay hadaan ninaba lahayn waa noolaysan kartaa hadduu ku yidhaahdo markaasaad noolayn kartaa waalqowl lawalu asaxu imaamka ama suldaanka idankiisa kuma xirno kaasaa saxiixa wey qowlkaasaa saxiixa qaala wuxuu yidhi wafi lbaabi can jaabir wacamar bni cawf almusaniyi jandi katiir wasamura xadaثana abu muusa baa noo sheegaya maxamed bin musanى qaala sa'altu abalwaliid addayaalisiyu can qowlihi walaysa licirqin daalimin xaqun waxaan weydiiyey buu leeyahay abalwaliid ninka li addayaalisiyi can qowlihi walaysa licirqin daalimin xaqun uu nabigu yidhi yacni xidid daalim ah xaq ma leh faqaala wuxuu yidhi alcirqu daalim cirqiga daalimka ah alqaasibu qofka wax dhacay wey alladii kaasoo yaakudu qaadanaya maa laysa lahu waxaan lahayn dhul mulki ah ayuu qaatoo xoogay markaasuu leey anaa anaa noolaysta anaa noolaysta kaa waa cirqi daalima wey xaq uu yeelanaya ma jira kaa inuu meesha ka tago waay qofkii hore ee milkiga lahaa meesha lahaa ee islaamka lahaa qofkii unbaa iska leh alqaasibu cirqiga daalimka alqaasibu qofka qaasibka ah weeye ee wax dhacayo alladii yaakudu qaadanayo maa laysa lahu wuxuusa lahayn qultu waxaan idhi huwa arajulu aladii yaqrisu fii ardi kayri huwa arajulu nin weeye alladii kaasoo yaqrisu abuurtay fii ardi kayri dhul uu qof kale leeyahay buu iska abuurtay markaasuu le anaa noolays wa qaala wuxuu yihi huwa daaka waa isagaas naftiisa wey meeshaba haddaan lagu idmino dhul kale aad ka qaadato dee ma qaadan kartid qofka haddaad ka qaadato aan abuurta tiraadana waa un yacni waa wuu ku siiye un oo abuuruu ku yiri laakiin asagaa iskale qofka abuurkaaga iyo camiridan aad wax ku camirtay ku milkin kari maysid qaala imaam tirmidi wuxuu xadathana maxamed bin bashaar xadathana cabdulwahaab xadathana ayuub can hishaam bin curwa can wahab bin kaysaan can jaabir bin cabdillaahi can inabiyi sal allahu alay wasalam qaal man axyaa ardan ardo qofkii nooleeyo maytatan dhimatay fa hiya lahu ayada isagaa iskale yacni waa ardo aan looga horeynin qofna milki oma aha wax ku yaalana ma jiro waa ardo meyta wey ardo meyta oo dhimatay qofkii nooleysto fa hiya lahu ardada asagay u sugnaatay qaala abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix baabu maa jaa fi lqadaa'ic waxyaalaha imaamka qofka dad imaamka muslimiinta ah uu u gooyo dadka oo uu siiyo racyadii qof ka mid ah qof buu siinayaa dhul dhulkaas qaada adigu qadaa'ic baa la yidhaha qaala imaamu tirmidi wuxu uhi qultu waxaan qultu waxaan idhi liqutayba binu saciid qutayba binu saciid oo sheekhiisa waa imaamu tirmidi sheekhiisa qultu liqutayba binu saciid baa waxaan ku idhi xadatakum moxamed binu yaxya ayaa idiin sheekeeyey ibnu qaysin alma alma'ribiyu xadathanii abi can sumaalata binu shuraaxiil can sumay binu qays can shumayr can abyad ibnu xamaalin annahu abyad ibnu xawaal wafada ilaa rasuuli llaahi sala allahu alay waslm nabiga ayuu u tegey fastaqdacahu almilxa fastaqdacahu nabiga wuxuu ka codsaday inuu u gooyo oo u siiyo almilxa macdin almilxi meesha yani milixda ay ka timaada cusbada faqadaca lahu nabigu waa siiyey falamaa falamaa an wallaa ninkii markuu jeestay qaala rajulu nin baa wuxuu yihi min almajlisi dadkii meesha fadhiyay ka mid ah aqrac ibnu xaabis buu ahaa tamiimiy ninka la ama cabaas ibnu mirdaas labadaa ninba waa lagu sheegay atadrii ma garanaysaa rasuulka ilaahay maa qadacta lahu waxaad u goysay inamaa qadactu qadacta lahu waxaad u goysay almaa alcidda almaa biyihi alcidda addaa'ima aladi laa yanqadic qaala wuxuu yidhi fantazacahu minhu nabigu wuu ka qaaday markaa ninka wixii uu siiyey meeshii uu siiyey wuu ka qaaday fantazacahu minhu qaala wuxuu yidhi wasa'alahu camaa yuxmaa min alaraak wasa'alahu waa ninkii asaga ahaa ee nabiga u yimid wuxuu weydiiyey camaa yuxmaa waxa la yacni la ilaaliyo min alaraaki yacni dhulka dhul gaar ahoo qofkii la siiyey alqidcatu min alardi yaa la yidhaha marka middaa qofka la siinayo loo xirayo alximaa yacni waa dhulka la xirayo qof baa loo xiray qaala wuxuu yidhi maa lam tanalhu khifaafu libil dhul waa lagu xiri karaa oo qofka dhul waa la siin karaa laakiin dhulkaa qofka la siinayo maa lam tanalhu haddayna gaaraynin weeye khifaafu libil geela waa inuuna gaarin yacni dhulka ku dhow meesha la degan yahay ee xooluhu ay daaqayaan oo xooluhu ay gaarayaan waa inuu ka fog yahay de inta dhadhow ee xooluhu ay gaarayaan dadku waxay u baahan yihiin xooluhu inay u daaqaan marka loo xiri maayo qofka meel ku dhow meesha la degan yahay ee xooluhu ay gaarayaan ama magaalada ku dhow waa inuu ka fog yahay maa lam tanalhu hadduuna gaaraynin khifaafu libil geela lugtiisa yani geela foofay waay yani maa kaana bimacsilin min almaraaci walcimaaraat magaalada iyo xoolaha meesha ay daaqayaan maraaci yani mawaashi xoolaha daaqooda waa inuu ka fog yahay Mm. fiihi daliilu calaa ana alixyaaa laa yajuusu biqurbi alcimaara walixtiyaaji ahli lbaladi ilayhi liracyi muwaashihim meesha magaalada ku dhadhow qof loo xiri maayo dadka magaalada degan baa u baahan in xoolahoodu ay daaqaan waay ay ugu baahan yihiin faaqara fiihi qutay faaqara bihi qutayba qutayba oo sheekhu turmidi ah markuu weydiiyey faaqara bihi qutaybatu qutayba wuu qiray wa qaala wuxuu ihi nacam saasuu noo sheegay qaala imam tin wuxuu ihi xadatanaa ibnu abi camrin xadatanaa maxamed binu yaxya ibnu qays alma'ribiyu bihada alisnaad naxwahu alma'rib naaxiyatu min alyaman waa dhul yamantaa ku taalo alma'ribiyu meesha ma'rib la yidhaha loo nisbeeyo wey qaala wuxuu ihi fi lbaabi can waa'il wa asmaa ابنة أبي بكر قال أبو عيسى حديث أبيض بن حمال حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القضايع حيالها قفك لو قويوي يرون جائزا إنو يهي يرون وحي رأيين هيان جائزا إنو يهي أن يقضع الإمام إنو أقوي لمن رأى ذلك قفكو دونه مير بوسين كرا وأقوي كراوي قال إمام تنوح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك قال حوري سمعت علقمة بن وائل بن مغلي يحدث عن أبيه سو كشكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعه أرضا طلبوا قوي أقوي نبي نكاس أقوي أعضى وائلا وائل بن نبي درسي أرضا بحضرموت دول حضرموت ماشي لا كتا لوي يمن وي قال محمود وحير أخبرنا نضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية liyuqdaca mucaawiye ayuu diray markaa nabigu wabacaha lahu mucaawiyata ayuu u diray liyuqdacaha inuu u gooyo iyahu asaga qaala abu ciisa hada xadiidu xasanu saxiix baabu maa jaa fii fadli lqars in wa dhulka la tallaalo ama beeraha la abuuro fadliga ay leedahay yuu baab yahay qaala imam tin wuxu uhi xadatanaa qutaybatu xadatanaa abu cawaan can qataada can anas can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal wuxuu nabigu maa min muslimin qof muslima ma jiro yaqrisu tallaalaya qarsan tallaal qof muslima oo geedahan midhaha bixiyo tallaalaya beer abuuraya ma jiro ow yasracu beeraya zarcan ama beer abuurayo oo fa yaakulu minhu insaanun qof bini aadanaha wax ka cunay aw dayrun shimbir baa cunay aw bahiimatun xoolaa cunay ilaa kaanat lahu sadaqa sadaqi wax alla wixii beertaas aad abuurtay wax ka cuno sawaab iyo ajir baa lagaaga qoray ama u idan ama ha u idmin marka beertu saasay ku ajir badan tahay yani markaad beer samayso beertaa wixii wax ka cunoo dhanbo shimbiraha cunaya iyo ugaarta gelaya iyo xoolaha wax ka goosanaya iyo dadkaska maraya wax ka cunaya iyo kulli ajir baa lagaaga qoraya qaala wuxuu uhi fi lbaabi can abi ayuub wa jaabir wa ummi wa ummi mubashir wa zayd bin khalid qaala abu ciisa xadiidu anas xadiidun xasanu saxiix baabu maa dukira fi lmusaaraca musaaracadii buu u baab yahay المزارعة هي أن يعامل إنسانا على أرض ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق, رزق الله تعالى من الحبوب يكون بينهما بجزء معين قف بعد دول أديبي سا بيرتن أبور بالله أبور كان وأديبي أبور بعد أديبي سا بيرتن أبور بالله هاي نقاله وحي كسو بحي مركا النسبة كل هذا هاي أما صدح ميلود ميل بعد هذا هاي أما ربع بعد هذا أفر ميلود بعد ميل هذا هاي ساسا مركا قف كل شغالين قال إمام التنوحي حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر yahuuddii khaybar deganayd markuu nabigu qabtay wuxuu kula mucaamalooday caamala ahla khaybar bishadri maa yakruju minha Ah. waxa ka soo baxaya dhulkan adinkaa beeraha yaqaano adinkaa yaqaanee beerihii haya oo adinku ka shaqeeya oo siaad u abuuri jirteen u saarin jirteen waxaad marka waxaad leedihiin bishadri maa yakruju minha wixii ka soo baxa niskii baad leedihiin min thamarin midho ah oo zarcin zarci ah qaala wuxuu uhi fi lbaabi can anas wabni cabaas wazayd binu thaabit wajaabir qaala abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix walcamalu calaa hada cinda bacdi ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalam wageyrihim lam yarow bilmusaaracati ba'san cala nisfi wathulusi warubuc kasoo bacdiga yani ladii qaarkoodna ay culamada qaarna diidan yihiino dhulka waxa ka soo baxay qofka laguma kireyn karay leeyihin laanna waxaan soo baxayo wuxuu noqon doona moog inuu soo bixi doono in kale marka dhulka waxa ka soo baxaya lam yarow bilmusaaracati ba'san musaaracada qofka waxa dhulkaa ka soo baxaya qeyb ka mid ah in lagu shaqaaleeyo dhib oomay arkin cala nisfi wixii kasoo yani nisfi maa yakruj baad leedahay wixii kasoo baxa niskii baad leedahay wathulus baad leedahay saddex meelood meel warubac wakhtaara bacduhum waxay doorteen anlaa yakuuna albadru min rabbi lardi an yakuuna albadru an yakuuna albadru min rabbi lardi markay banaanaanayso qofka dhulka wixii ka soo baxay niskiis ama ama rubiciis ama uluskiisaad leedahay markaad leedahay oo saa ku shaqaalaynayso waa inaad abuurka u dhiibto adugu abuurka beerta lagu abuuray waa inaad adigu bixiso qofkii maaliga waa inuu bixiyo wa huwa qowlu axmed wa isxaaq wa kariha bacdu ahli lcilmi almusaaraca bihulusi warubuc in beertii qofkii lagu shaqaaleeyo beerta waxa ka soo baxayaad qeyb mucayana ku leedahay taa way kohdeen walam yarow bimusaaqaati nakhiili bihulusi warubuci ba'san yani yani beeraha laakiin musaaqaad iyo musaaracay kala yihiin musaaqaad yani waa beeraha geedaha way timirta oo la waraabiyo bibacdi maa yakruju minha ayagu dhib malahay leeyihiin laakiin zarciga musaaracada bi- yani bibacdi maa yakruju minha taa mayahay leeyihin ma soconayso wa huwa qowlu malik binu anas washaaficiyi walam yara bacduhum an yasixa shay-un min almusaaraca ilaa an yasta'jira alarda bidahabi walfida musaaracada qofka waxaa la ogol yahay un inaad yacni lacag ku kirayso tiraa intaasoo lacaga kaga shaqee beerta iyo inaad leedahay ardada waxa ka soo baxa qiimaha ka soo baxayo inta macnaa beerta haddii is- dhulka soo bixi waayo hadduu soo bixinbo intaasoo badar ah ad igu leedahay aniga marka aduu adaa u ballan qaaday markaa haddii beerta waxba laga waayo beerta qofku ka shaqaynayay uu ku dhintay wakti buu geliyey beerta waxaa kasoo bixi waayo taasay marka diidayaan bibacdi maa yakruju laguma kirayn karay leeyahy waa inaa ama lacag u ballan qaado ama qiimaha badarka aad u ballan qaado oo tiraa intaasoo badar ahad aniga igu leeday beerta wax kasoo baxa ma kasoo bixi markaana waa banaantay leeyihin باب من المزارعة قال إمام تنحر حدثنا هم- هناد بن نوشك حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحنا قرر عن أمر أمر أمر كاسو كان لنا نافعا أمرنا أنفعي ونفع نولها ونبي نقرب إذا كانت لأحدنا أرض qof annaga naga mid a hadduu dhul leeyahay an yucdiyahaa bibacdi kharaajiha ow bidaraahima Ah. qofka yacni inuu ku kireeyo oo uu qof yacni ku shaqaaleeyo u yidhaha beerta ka shaqee bibacdi kharaajiha dhulka waxa ka soo baxaya qaar ka mid a ow bidaraahima ama lacag baan ku siinayaa taas nabigu uu naga reebay yani bibacdi maa yakrujidaas wey wa qaala wuxuu yidhi idaa kaanat liaxadihim ardun idaa kaanad liaxadig wuxuu nabiguna yidhi awal dhulkaan kiraysan jirnay manaafici baan ka heli jirnay dhulkan ka shaqee wixii ka soo baxa saddex meelood meel baad leedahay ka shaqee dhulka inta abuurka u dhiibta qofka soo maha ama qiimo lacagaan u sheegi jirnay intaasoo lacagaan ku siinanaayo beerta ka shaqee marka anaga nafci bay noo lahayd taa markaa nabigu naga reebay muxuu markaa nabigu yidhi idaa kaana liaxadikum mid adinka idinka mid a ardun dhul hadduu leeyahay falyamnaxa akhaahu walaalkiisa muslimka ha siiyo adigu haddaad u baahnayn walaalkaaga muslimka ah beertaas abuuro dheh ow liyasracaha ama asagu ha beerto beerta ama adigu beero dhulka ama walaalkaaga muslimkaasi saasuu markaa nabigu yidhi. ha kiraynin oo dadka yani qiimo intaasaan ku siinayn ay kaga shaqee ha dhihinu markaa nabigu yidhi. Ah. qaala imaam tuni wuxuu yihi xadathana maxmuud bin qaylaan أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني أخبرنا شريك عن شعبة عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لم يحرم المزارعة مزارعة النبي مو محرمة لكن نهيغا ونهيه ونهي تنزيه سيدا فضلغا بدن أمبو أيغا مركا كبورينا يا مويان ساسا إذن خير بدن بنا ولايا ما أوسى نهيين بولاي آه. ولكن أمر وحو نبي أمري an yafruqa bacduhum bibacdin qaarkood qaarka kale inay u naxariistaan in laysu naxariisto qofku markuu dhul haysto dhulkiisa inuu asagu abuurto haddaadan adigu marka aad u baahnayna walaalkaaga muslimka inaad siiso tira abuuro qaala abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix waxadiidun raafic fiihi idiraab baa ku sugan yurwa hada alxadiid can raafic binu khadiij can cumuumatihi wa yurwa canhu can duhayr ibnu raafic وهو أحد عمومته وأذره متكملة وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه